aniga gabayaygu aan tiriyey marwadayda u tiriyey allaha jameeye adduunkana allaha barwaaqeeye doob baan ku weynaaday kabacdina dhaliil baa igu timid anigoo dhaliishii ka bogsiinaya ayaan waxaan idhi aabbahay rumaad iyo kolkii hooye laga reebo shugriyay wax ruux iyo naf labaad iigu roon tahay anna sidaa aan kuu rabo dhabbaankaaga raaridiye rasmi inuu kalgacalkaygu yahay oan una riyoonayn rabbigii uunta igu oge rubuc intaad qaaddo raalliyadii aansaanyadaay rama oraahdayda oo soo rujuucon iyadaa iga kala reebin anoo ruuga cabbaaya oo aan lahayn ruuya raastoona anoon raadsamaal haysaniyo kobaan ku raaxaysto raggu maalintay shiri anoo layska kay reebo hadalkayga oon runiya been axad rabaajoogin isweydiya najiib iyo bedri iyo raxantan qooqaysa muxiidiin rijaal iyo sacdo ugu yareerkayga ubadkaa anoon rag iyo dumar aabba ruux odhannin rabbi mahaddi ee baa ninkaaxiibuu kaa ridaye kolka reerkan buuxiya adoo raaxadii sababay rabbi kuma cadaabee adaal raaga adigoo leh sidee baanan aad kuugu rabin soo min raga maahi naftaa kuu riyaaqday oo ducaan kuu ratibayahay rabbigayna wuu iga aqbaliisaan rajaysnahay adduunyada ku raag oo wax badan ribix ku nooloye risiqa eebba kuu waasacyuu raasqabow noqoe risiqa eebba kuu waasacyuu raasqabow noqoe raggaa iyo raggii ay dhalaan oo iskaba roori intay gaaliyaal kuu raraan raarta buuxsadee rukumada xajkii iyo kabcada raalliyay gudee iifka way isku raynaya markay ruuxdiina dayso rabbigay ha saamaxo dembigaad ruubatee horee rasuulkii udgoonaa intuu kula rafiiqsiiyo raaca u horreeya ee jannada rawdo geli doona alla inana kala reeraya ha sukeen raasho intaana shukri xadka axmed baan u turiyaano